أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيina محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعdu waxaan soo haynay تfsiru sوraة الأحزاab casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmaya aayadda afartan iyo shanaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi ya أyuha النabiyu ya أyuha hoy النabiyu nebiyow innaa anagu arsalnaaka waanu ku dirnay shaahidan xaal aad tahay kuku marqaati furayo ummadaada inaad risaaladii gaarsiisay wa mubashiran xaal aad tahay mid bishaaraynayo oo dadkii markaa ku raacay aada ugu bishaaraynaysid jannadii iyo dembi dhaaf wa nadiiran xaal aad tahay mid digayo oo dadka uga digayo cadaab xanuun badan qofkii markaa yacnii ku khilaafo wadaaciyan xaal aad tahay mid ugu yeeraya dadka ku dadka u yeeraya xaal aad tahay ilallaahi ilaa towxiidillaahi ilaahay towxiidkiisa ugu yeerayo xaal aad tahay biidnihi alla amarkiisana ugu yeerayo wasiraajan xaal aad tahay iftiin faynuus muniiran taa oo muniiran wax iftiiminayso adigoo sidaa abaan ku dirnay wabashir u bishaaray almu'miniina mu'miniinta bianna lahum inay leeyihiin ugu bishaaray min allaahi alla xaggiisa fadlan fadli inay ku leeyihiin fadliga oo kabiiran aada u weynin badan walaa tudic ha adeecin alkaafiriina gaalada ha adeecin waalmunaafiqiina munaafiqiintii ha adeecin oo ha ku adeecin inaad ka tagto risaalada gudashadeeda wadac iskaga tag oo kaga ka jeeso adaahum dhibkooda wa tawakal tala saaro calallaahi alla korkiisa tala saaro wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan wakiilan kula tala saarto aayadahan marka nebiga sal l slam owsaaftiisa iyo tilmaamihiisa ay tilmaamayaan mar haddii nebiga sala allahu calayh waali wasalama axkaam isaga khuseyso laga soo hadlay in uu rusushii kale kala mid yahayna loo tilmaamay iyagaana inuu ku daydo oo iyaga markaa wixii alla u xalaaleeyey iyaga in nebiguna sala allahu calayh waali wasalam loo xalaaleeyey taa markuu rabbi ka warramay ayaa nabigeena sal ll slam tilmaamihiisa laga warramayaa gogol dhigna aayadahani waxay u yihiin aayado soo socdo waayo nebiga sala allahu calayh waali wasalam xaasas fara badan ayaa loo baneeyey inta loo baneeyey dadkan kale ee ummaddiisa ka badan ayaa isaga loo baneeyey bal laguma xayirin mana laga xadidin xaasaska marka xaasaskaa faraha badan ee loo banaynayana waxaa keenayo isaga marka yacni sida xaalkiisu uu yahay iyo baahida uu caalamkao dhan ay u qabaan iyo booska uu taagan yahay ayaa keenaya inaan isaga lagu dhibin xaasaska oon markaa yacni lagu soo xayirin laguna soo koobin tiro go-an marka mar haddii nebigu tilmaamahan shaahid mubashir nadiir daaci ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa dadka ugu yeeraya uu yahay haddana da daacinimada nebiga sala allahu calayh waali wasalama waa asaalatan mid yacnii wax iska tabac ah ma ahane waa miduu allihiiba uu soo diray rasuulna uu ka dhigay ee inuu tirtiro shirki iyo kufri adduunyada oo dhan camimay inuu yacni markaa yacni waxaan ujeedaa inuu dadka ka tirtiro quluubtooda loo soo diray intii ilaahay doonana markaa ay alla u qadarana uu waafajiyey alle kuwii alle uunan u qadarina dameerka gaalnimada iyo munaafiqiinta gadaal laga sheegi doono ay yihiin dad badan marka waxay isweydiinayaan rasuulka xaasaskan badan waxay u qaateen qaar badanna waa ku duraan waana ku caayaan oo waxay yidhaahdaan waxay ka dhigaan rasuul ilaahay inuu iska naago badan iska guursado oo waxay ka dhigayaan wax shahwaani ah oo shahwo inuu nebiga sal ll ly slam u raacayo xikmadda ku jirta ma ka fiirinayaan ee ah inuu ummad walbaa ummado fara badan inuu intou la xidido dacwadiina uu uga faa-iideeyo dhulkoodiina uu noqdo dhul markaa yacni dacwadii u taagnaado oo markaa yacni lagu garab siiyo nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi iyo xikam fara badanoo ilaahay ou shee ou ka yacni xukunkaa uu ku siiyey darteed weeyaan xikmadahe nebiga sala allahu calayh waali wasalam caa-isha waa tii tiri kaana amlakakum liirbihi nebiga wuxuu ahaa midka xaajadiisa ugu hanasho badan ayuu ahaa idinku xaajadiina baahidiina haweeneed ma hana kartaan laakiin nebiga sala allahu calayh waali wasalam gacantuu ku hay waa hanan karay marka ma ahan in nebigu sala allahu calayh waali wasalam lagu tilmaamo shahwaani in lagu tilmaamo maaha waa cay iyo nuqsaamin waana lagu gaaloobaya ayb marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy annabiyu nabi nebiyow inaa anagu arsalnaaka waanu ku dirnay shaahidan xaal aad tahay mid marqaati ah oo ku marqaati furaya ummadaada maxaa ugu marqaati furaya inaad risaalada gaarsiisay wa mubashiran xaal aad tahay mid bishaaraynayo wanadiiran xaal aad tahay mid digayo wadaaciyan xaal aad tahay ku ugu yeerayo annaasa dadka ilallaahi ilaa towxiidillaahi towxiidka alla aada ugu yeeraysid biidnihi biamrihi alla amarkiisana aada ugu yeeraysid oo allah ku amray sidaas ilallahi marka ilaa cibaadat illaahi waxdahu ilaa towxiidillaahi siyaalkaas waa dacwaduna hadda halka ay ka bilaabataba waa meeshaasoo qofka dacwadu meesha nebigu uu ka bilaabi jireen halkaas weeyaan dadka uu dirayana meeshaas uga yay ka bilaabi jireen inay ka bilaabaanna uu amri jiray haddii meeshaasi towxiidka ay khariban tahayna waxa kale oo la naashnaasho ama la dhoodhoobo wax weyn ma samaynayaan maxaa yeelay dadku haddaynan khaaliq iyo makhluuq kala garanaynin xaqa alle leeyahay iyo xaqa qeyrkiis aynan kala aqoonin wax dacwo oo laga gutay male waana la khiyaanayba yacni haddii meel kale wax looga bilaabo marka dadyowga dacwadoodu ay meelo kale ka bilaabanayso oo aan towxiidka iyagu khilaafba u arkayo masaa-il khilaafiya inuu yahay u arkayo waa ka habowsan yihiin dariiqa marka manhaj اlanbiyaai fi dacwa ilى اllah ayb wasiraajan xaal aad tahay faynuus aad tahay muniiran kaas oo muniiran iftiiminayo marka nebida quluubta u iftiiminaya nebiga sal l slam oo markaa macaarifta uu la imaanayo iyo waxa waxyiga uu keenayo iyo waxyiga uu la imaa uu gudanayo xagga alle uu ka gudanayo iyo ayaa qalbiga ku iftiimayaan xaq iyo baatilkiina lagu kala garanaya wabashir u bishaaray almu'miniina mu'miniinta u bishaaray biana lahum inay leeyihiin iyaga min allaahi alle xaggiisa fadlan dheeraad fadliga oo kabiiran weynin badan walaa tudic ha adeecin alkaafiriina gaalada iyo walmunaafiqiina munaafiqiinta ha adeecin oo gaalka iyo munaafiqa ha adeecinoo risaaladan lagula diray inaad iskaga tagto ama aada iyaga u tanaasusho si aad markaa risaaladii iyo waajibaadkii lagu faray ah uga tagto ha adeecin sidaa ha yeelin wadac ka tag adaahum dhibkooda ka tag marka wadac adaahum ibnu cabaas iyo qataado waxay yidhaahdeen isbir calaa adaahum dhibkooda ku sabar ayb qaar ahlu cilmigana waxay le wadac adaahum macnaheeda waxay tahay yacnii ha iskaga jeeso iska dhaaf hala dagaalamin qolada sidaa dhahayaan marka waxay leeyihin aayadda waa mansuuqa waxaa lagu nasakhay aayat lqitaal laakiin aayaddan suuraddan markay soo degaysa waa madaniye dagaalna waaba kusoo degtay oo wayba ka waramaysaaba marka wadacadaahum tafsiirka ibnu cabaas baad moodaa marka inuu xoog badan yahay oo ku sabar waayo dhibkooda marka dhibkooda ku sabar macnaheeda hala dagaalin ma ahan dabcan watawakal tala saaro calallaahi alla tala saaro korkiisa wakafaa billaahi allah ku filan wakiilan mid la tala saarto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati huma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhun yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii nakaxtum aada nikaaxsataan almu'minaati haweenka mu'minaadka ah huma markaa dabadeed طallaqtumuuhunna aada furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydnan taabanin ka hor aa furtaan famaa lakum famaa lakum idinma sugnaanin calayhina iyaga korkooda idinkuma sugnaanin haweenkaas min ciddatin wax ciddo ah ciddada oo tactaduunaha ay tirsanayaan oy xisaabsanayaan famaticuuhunna ambabixiya oo mataac iyo waxay ku ambabaxaan siiya wasarixuuhunna sii daaya saraaxan sii dayn jamiilan qurux badan sii daaya aayaddan marka hore ahlucilmiga qaar waxay uga hadlaan inay muxkam tahay inay aayaddu mansuuqa ay tahay qaar ahlucilmiga ka mid ah waxay leeyihiin aayaddu waa waa mansuuqa waxaana lagu nasakhay aayaddii suuratulbaqara aan kusoo marnay oo yacnii oo ahayd laa junaaxa calaykum aayadii ahayd wamaticuuhuna cala lmuusici qadaruhu wacala lmuqtiri tii ka danbeysa wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida fanisfu maa faradtum ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikax laakiin akaru ahlilcilmi aayadda inaynan mansuuqo ahayn oo muxkamo ay tahay bay qabaan waana mukhasiso oo waxay khasisaysaa aayadda wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaثata quru ee sida ay u khasisaysana waxay tahay aayaddaani waxay tilmaamaysaa haweenka qaarkood ciddaba inaysa lahayn waa naag la guursaday isla markaana la furay naag la guursaday isla markaana yacnii la furay iyadoon loo tegin caqadkii baa ku dhacay iyadoon loo tegin baa la furay ciddo markaa haweentaasi ma leedahay aayaddani waxay leedahay may ciddo ma laha waxay leedahay amba bixin iyo sagootin xoogaa in la siiyo ayb meherkii iyana sidee buu noqonayaa lagama hadlin ayb marka aayadda kale iyada dhehayso haweenka dhiigga helo saddex dhiig ama saddex duhri ayaa ciddadoodu ay tahay ee haween kasta ma ahan qaar baan xaalkoodu sidaa ahayn tanaana ka mid ah saasay aayadda marka waxu takhsiisinaysaayo kuwaasi waa kuwa loo galmooday kuwanna waa kuwaan loo galmoonin haweenta marka haddii caqad ku dhacay iyadoon loo tegin ay ay markaa ay la furo laba xaalad mid uun waayo in wax loo qadaray oo meher loo sheegay iyo inaan loo sheegin haweentaasi haddii meher loo sheegay meherkii nus bay leedahay wax anba bixinana ma laha aayatulbaqaraana tilmaantay wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahuna fariida idinkoo wax u qadaray oo meher u gooyay idinkoon u tegin haddaad furtaan haweenkaasi marka meherkii nus bay leeyihiin intii aada u goyseen bay kala bar leeyihiin ayb haddii marka intii loo gooyey kala bar la siiyey wax mataaca ma leh amba bixin ma yeelanayso ayb haddii laakiin aan waxba loo qadarin oo aan waxba loo gooynin iyadoon waxna loo qadarin markaa la furay iyada markaa mataac way leedahay oo aayatulbaqara iyada lafteeda tilmaanta marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhahoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo idaa haddii nakaxtum aada nikaaxsataan almu'minaati haweenka mu'minaadka ah muminaad marka la yidhi waa mara waa waa qeydun kharaja makhraja alghaalib ee gaalada inaynan soo gelaynin ma laga wado ninku hadduu qabo haweeney kitaabiyad ah yahuud ama haween nasraaniyadu qabaa xukunku isku mid waayo almu'minaati meeshan waxaa loo yidhi un haalibka ninka mu'minka inuu haweeney mu'minada qabaa badan sidaasaa haalib ah ee macnaha maahan hadduu gaal qabo yahuudiyad iyo nasraaniyad uu qabo ile waa u bannaan tahay ee isagoo intuu guursado iyada oo aan isagoon u galmoonin oo iska furo inaan sidaan la yeelaynin ma aha ayb almu'minaati marka waa qeydun laa mafhuuma lahu wixii la dhihi jiray uma uma markaa dabadeed dallaqtumuuhuna aada furtaan mas-alaa meeshaan lagala baxaa waxay tahay adalaaqu qabla nikaaxi laqwun ninku waxaa la yidhi aayaddu waxay leedahay markaad nikaaxsataan kadib aa furtaan lama dhihin markaad furtaan kadib guursataan lama dhihin saa darteed ninka isagoon waxba guursanin haddii uu yidhaha waxbaan furay waa iska laqwi kaasi saasayna ahlucilmigu u badan yihiin oo matalan hadduu yidhaahdo gabadha hiblaaye la yidhaha haddaan guursada waa furan tahay hadduu guursada ma furmaysaa maya hadduu yidhaha haween kastoon guursada waa iga furan tahay ma furme labadaba isku mid waaye cinda yani madhab alimaam shaafici aimada qaar kale saarsaarayaa jiro hadduu mucayan hadday tahay haddii kale iyo furuucda iska leh laakiin hadda aayaddan waxay daliil u tahay nikaaxa iyo dalaaqa nikaaxa horeeyo dalaaqana marka hore ninka gacanta ay wax ugu jiraana wax furo ninaan gacan wax ugu jirin waxba ma furo isaga uma markaa dabadeed allaqtumuuhunna aada furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydnan taabanin ka hor jimaaci intaydnan u galmoonin ka hor aa furtaan caqad bisaa ku dhacay intii aan loo galmoonin baa markaa yacni la furay famaa lakum idinma ahaanin idinka kuma lihidiin calayhina iyaga dushooda min ciddatin wax ciddo ah oo tactaduunaha ay tirsanayaan waaweentaasi waa iska dhaqaaqaysaa waa ciddo male waa guursanaysaa marka ciddo ma leh maxaa ku hoos jiro wax rajcaa ma jirta ayb haween aan loo iyadoon loo galmoonin mar haddii haweenta la furo dalaaqeedu waa baa-in baa-inkaasna waa baynuuna suqraa haddii nikaax cusub waad ku guursan kartaa laakiin suucashad waxa la yidhaha ma laha ilaa ciddaba ma tirsanayse ayb famaa lakum idinma sugnaanin calayhina kork dushooda idinkuguma sugnaanin min ciddatin wax ciddo ah oo tactaduunaha ay tirsanayaan uma dallaqtumuuhuna la yidhi haweenka sidooda furqada oo haweenka iyo ninka iyo naagta ay kala tagaan labaa loo qeybiyaa furqatun bimowtin iyo bixayaatin nolol in lagu kala tegay ama geeri in lagu kala tegay ogow hadda meeshaan loogama hadlaayo geeri haddii lagu kala tago leanna uma dallaqtumuuhuna la yidhi haddii ninku dhinto naagtiibuu nikaaxsaday isagoon u tegin bay ayuu dhintay isaga ixdaad waa laga rabaa afar bil iyo toban waa tirsaneen sayadii waa qaadaysaa madkuula ha ahaato ama yaynan ahaanin meeshaan ma looga hadlaayo furqatun bimowtin ee waxaa looga hadlaya waa furqatun bixayaatin oo weliba dalaaq ah ayaa meeshaan looga hadlayaa saa marka in la ogaaday iyadana waa muhim oo haweenta iyadoon loo galmoonin haddii ninku ka dhinto afar bil iyo tobanta waa toban habeen way tirsanaysaa oo ciddadeeda waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashran waa gelayaan almadkuulatu iyo wagayru lmadkuulati biha famaticuuhuna anbabixiya kuwaan marka la ambabixinayana maxaa shardi u ah waa kuwii aan wax loo qoondaynin haddii meherkii wax lagu dhawaaqay boqol doolar kun doolar boqol kun oo shilin wixii haddiiba meher loo qadaray meherkaasay nus ka qaadanaysaa ambabixin ma laha waa halka haween oo aan lahayn mataac inta kale waa leeyihiin walilmuallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin inta kale way leeyihin midda keliyo aan lahayn waa midii la guursaday meherna loo qadaray ee markaa yacni iyadoon la taabanin iyadoo aan loo galmoonin la furay iyada anbabixin ma leh ambabixinta kale laakiin meherkii waxaa loogu darayaa anbabixin famaticuuhunna anbabixiya oo waxay ku anbabaxaan siiya waxaa marka mataacu alaabta guriga waa looga dhigi karaa iyada waa layska siin karaa laba marood waa looga dhigi karaa xoogaa dahab loo gado waa looga dhigi karaa ma qadarna adigu qadar taqdiir iyo ma laha waa wixii un curfiga maal un wax un ku noqon karaa laga rabaa inta badanna dadku kuma baraarugsana masaladan ninku haweentii ilmuhu ka dhalayaa ama muddo iskay isqabayaan waa furayaa meherkaagi meequ ahay hoo bis mataacii iyo anbabixintii ma leh ma u maleeyaan inay waajib tahay waana waajib binasi lqur-aani bay waajib ku tahay ayb wasarixuuhuna sii daaya saraaxan sii dayn jamiilan qurux badan sii daaya ayib marka aayaddan axkaamtaas baa marka ku dhex jirto oo iyada markaa ku sugan ayb qataada ayaa isagu aayadda waxaa lagu nasakhay buu leeyahay fa nisfu maa faradtum daaimadkaan sheegay yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka alatii aatayta ujuurahun yaa ayuhaa hoy annabiyu nebiyow inaa anagu axlalnaa laka waxaanu kuu xalaalaynay adiga aswaajaka xaasaskaagii baan kuu xalaalaynay allaatii xaasaska oo aatayta aada siisay ujuurahunna meherkoodii iyo wamaa baan kuu xalaalaynay malakad ay hanatay yamiinuka midigtaada mimaa kii xaal uu yahay afaa allaahu alla uu soo celiyey calayka korkaaga uu ku soo celiyey oo gaaladii markaa laga soo qabtay wa banaati cammika ayaanu kuu xalaalaynay adeerkaa adeeradaa gabdhahooda wa banaati cammaatika eedooyinkaa gabdhahooda wa banaati khaalika abtiyaalka gabdhahooda wa banaati khaalaatika habareeryaalka gabdhaha ay dhaleen ayaanu kuu xalaalaynay allaatii kuwaas oo haajarna hijrooday macaka adiga kula hijrooday iyo wamra'atan haweeney mu'minatan mu'minad ah ilaa aakhiri laaya aayadanna dhowr xugun oo nebigu ou la khaas ahaa iyo kuwo kaleba waa looga hadlayaa marka sideedana marka aayadan iyaduna inay muxkam tahay baa xoog badan waxna aynan nasakhaynin iyada qaar ahlucilmiga waxay leeyihiin aayaddan waxay nasakhaysaa iyada iyadaa naasikho ahoo laa taxilu laka nisaau min bacdu aayadda soo socoto laba aayadan tan tan ku xigta midda kusii xigto ayay nasakhaysaa ayay dhahayaan qaarkood culimada oo middan baa naasikho ah laakiin sida xooga badan adu marka inaynan waxna iyaduna xukun goonigi goonideed ah waayo oo sideeda u yaallo yaa ayuha hooy annabiyu nebiyow inaa anagu axlalnaa laka waxaan kuu xalaalaynay adiga aswaajaka xaasaskaah allaatii xaasaska oo aatayta aada siisay ujuurahunna meherkoodii kuwii aada marka guursatay oo meherkoodii aada siisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam gadaal waxaa la tilmaami doonaa isaga wuxuu khaas la ahaa in haween uu guursado meher la-aan weli la-aan inay iyada markay isu hibayso oo isa siiso inuu aqbalo oo aan loo baahnayn weli inuu meheriyo iyo taswiij iyo inkaax iyo waxaan inaga marka nalaga rabo isaga lagama rabin mana lagu dhibin nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam haddana sidaasoo ay tahay jir meherkoodana waa siin jiray wanaag iyo ayuu kula dhaqmi jiray iyo abaal marka allah wuxuu leeyahay innaa axlalnaa laka waxaanu kuu xalaalaynay adiga aswaajaka xaasaskaagii allaatii xaasaska oo aatayta aada siisay ujuurahunna meheryaalkoodii iyo wamaa baan kuu xalaalaynay malakad ay hanaatay yamiinuka midigtaada wixii midigtaada ay hanaatay oo mimaa kii xaggiisa xaal uu ka ahaaday afaa allaahu alla uu celiyey caleyka korkaaga uu kusoo celiyey uu kusoo celiyey maxaa laga wadaa yacnii wixii gaaladii laga soo qabtay ee addooma noqday inaad marka adiga suriyeysato markaas meeshaas marka celin waxaa looga cabirayaa awalba inay haystaan ahal uma ahayn marka waa kasoo noqday meeshii asalka ahay usoo laabtay saasaa macnuhu ou yahay ayib wixii alla marka gaalada kaaga soo celiyo way safiye iyo juwayriye iyo ayaa markaa ka mid ahaa laakiin waa guursaday nabiga sal ll ly slam ayib tow hantay ayuu markaa safiye xoreeyey dabadeed waa guursaday nabiga sal l l slam juwayriyana iyadana wuu sidaas oo kale dadkii haweenkii lasoo qafaalay bay ka mid ahayd markii dambena ummahaatulmu'miniin ay ka mid noqotay maariya ayaa waxay ka mid ahayd milkulyamiin kuwii ou nabiga sal l slam ou haweenkii uu ku haystay oo ibraahim bayba u dhashay iyada ayb wa banaati camika adeeradaa gabdhahooda ayaanu kuu xalaaleynay gabdhaha aada marka ilmo adeerka tihiin wa banaati cammaatika eedooyinka gabdhahoodaanu kuu xalaaleynay zaynabaa ku jirta zaynab aan soo marnay nabiga eedadiisaa dhashay umayma bint cabdilmualib weli meeshii baa la daba socdaa lafteeda wa banaati khaalika abtiyaalka gabdhaha wa banaati khaalika abtiyaalka gabdhaha ay dhaleen wa banaati khaalaatika habareeryaalka gabdhaha ay dhaleen ayaanu kuu xalaaleynay allaatii kuwaas oo haajarna macaka adiga kula hijroodo madiine kula soo aaday marka allaatii haajarna macaka waa wasfun wax lagu qeydayo marka ilma ilmo adeeradiis iyo ilmo abtiyaalkiis iyo ilmo eedadiis kuwa xalaalka xalaasha looga dhigay waa kuwii soo hijrooday qabla alfatxi amaa dadkii aan soo hijroonin iyaga ma loo banaynin kuwaas walidaalika umu hani binta abi aalib waxay tiri nabiga sal l l slam aniga xalaal uma aanan ahayn adeerkiisaa dhalay abu aalib xalaal uma aanan ahayn sababtoo ah kuntu min aulaqaa anigu waxaan ka mid ahaa dadkii maka fatxu maka islaamay oo dadkii markaa nebigu uu sii daayay oo ku yacni abaalka oo u galaan ka mid ahaa maanan soo hijroonin kuwa loo ogolaadayse waxay ahaayeen kuwii soo hijrooday aayaddu sida ay tilmaamaysa marka waa qeydun lahu mafhuumun midkan marka allaatii kuwaas oo haajarna hijrooday macaka adiga kula soo hijrooday iyo wamra'atan baa lagu xalaaleeyey haweeney ayaan kuu xalaaleynay haweeneyda oo mu'minatan mu'minad ah mu'minatan marka lagu qeyday maxaa baxaya gaal haweeney gaalad ah oo markaa yahuud ama nasraaniyad waxay doonta ha ahaatee hadday isu soo hibaysa nebigu ma qaadan karin mu'minatan marka waa qeydun lahu mafhuumun maxaa yeeley de isaga ummadda meesha uu ka joogo inuu gaa qof markaa haweeney marka aan muslimad ahayn oo gaalad ah inuu xaas ahaan uu u haysto marka laa-iq uma ahayn sharafkiisa nebiga sal ly slam marka isaga looma xalaaleynin meeshaas nacam ayb walidalika culimada waxay yidhahdaan fuqahada marka la leeyahay yahuudiyad waa la guursan karaa iyo nasraaniyad qofka muminkaa waa guursan karaa nebiga ma ku jira isaga nacam khusuusiyaadkiisa waxaa ka mida inuuna isaga guursan karin wamra-atan haweeney baanu kuu xalaaleynay haweeneyda oo mu'minatan mu'minad ah in wahabat hadday hibayso nafsahaa nafsadeeda lilnabiyi nebiga ay u hibayso goormana in araada hadduu doono annabiyu nebigu an yastankixahaa inuu nikaaxsado khaalisatan xaal ay tahay midaasi midii barax tiran laka adiga kuu barax tiran oo adiga kuu gooni ah min duunilmu'miniina mu'miniinta ka sokay iyadana halkan in la fahmaa weeyaan maxaa nebiga u gooni ah waxaa u gooni ah inuu nebiga wax ku guursado bilafdi lhiba haweeney inay timaado oy tiraa rasuul allah waa isku kaa hibeeyey waa ku qaatay buu dhahayaa bis saasuuna marka haweentiisu ay ku tahay qof laakiin dadkaynaan ka mid ah maya oo isagu haweentu waa in weligeedii uu xiraa lafdu taswiij walinkaax uu dhacaa wahaakada oo adigu qofku hadda hadday haweeney intay kuu timaado ay ku tiraahdo waa isu waa iskaa siiyey ama waa isu kaa hibeeyey waa ku qaatay saa guri kuma geysan kartid nebigu sala allahu calayh waali wasalam laakiin guri waa ku geysan karay sababtuna waxay tahay isaga axkaam badan baa la rabaa in laga weeleeyo laga xifdiyo oo ummadda lagu dhex baahiyo haddii xaasaska lagu ciriiriyo hal xaas keliya laga dhigo ama labo cilmi badan iyo dacwo badanaa dhumaysaba marka dhinacna dadka uu la xididaayo waa laga rabaa dhinac kalena nebigu acmaasha uu sameynayo iyo guryihiisa marka uu joogo iyo habka uu xaasaskiisa ula dhaqmayo iyo haween fara badan oo cilmigaas soo guuriyana waa la rabaa hal iyo labo waxaa laga yaabaa inay wax hilmaamaan laakiin markay badan yihiin waa iswaafaqayaan ma iloobayaan marka kuwan marka iyagu shahwaani iyo waxaa sheegayo caqligoodaa xumaaday yacnii qalbigooda qalbi mugdi a noqday wax kaleba aan garanayninoo nebi markii la sheegaba ayagaa isku qiyaasaya wax shayaadiin ah waay malaaxido ah kuwaas marka la marka nebigu waxa uu la gaarka yahay saddex shayba waaye alnikaaxu bilafdi اlhiba hiba inuu ku guursan karo koo weli la-aan inuu guursan karo labo meher la-aan inuu guursan karo saddex haweentii inuu meher u sheegaa qasamaa saddexdaaba nebiga khaasay u yihi dad baa marka matalan la yidhaha nikaax bilaa weli waa xaaraan markaasay waxay leeyn nebigaaba xadiid aan hayna nebigaa ku guursadeen ee nebigu awal baa de nikaax bilaa weli isaga weli shardi maba u ahaynba nebiga sal l slam isagu marka waaba kan ilaahay dhahayo waa iskaa siiyey hadday haweentu dhahdo bimujaradi dalika waa ku qaadan kari adiga marka nebigii miyaad la mid tahay xukunkaa kula mid tahay waa maya ka marka muuminka isaga waxaa laga rabaa inuu haweenta dadkeeda ka doono gabadha oo ay iyagu siiyaan ay ku meheriyaan ay ku nikaaxaan meherna waa laga raboonayaa allahuma inay iyadu iska dhaafta ma ahan in wamra-atan haweeney baanu kuu xalaaleynay mu'minatan mu'minad ah in wahabat hadday hibayso nafsahaa nafsadeeda lilnabiyi ay u hibayso in araada nabiyu nabigu haddii uu doonayo an yastankixahaa inuu nikaaxsado ayb shardigan dambaa kan hore ku xiran yahay abuu xayaan saasuu dhahaa ayb ee marka uu inuu nikaaxsado doono ayaa hibadeedu ay ansaxay markaas laakiin hadduunan isagu doonin oo markaa yacnii isagu uunan waa ku ogolaaday uunan dhihin waxba weli meelay taagan tahay waa arrin meel taagan khaalisatan xaal ay tahay midii barax tiran laka adiga kuu barax tiran min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokay qad xaqiiqe ahe calimnaa waan ogaanay maa ayaan ogaanay wixii faradnaa aanu ku fara aanu u qadarnay aanu ku farad yeelnay calayhim iyaga korkooda mu'miniinta dushooda fii aswaajihim fii sha'ni aswaajihim xaasaskooda ku saabsan waxa aan dadka mu'miniinta ku farad yeelno xaasaskooda ku saabsan waan ogaanay buu alla leeyahay oo waa maxay inay iyagu afar ka badsan karin milkulyamiin uun markaa inay ugu tegayaan haween maahan amaa guurku in afar aanay ka badsa karin nabiguna sala allahu alayh wali wasalam sidan loo ogolaaday taa marka alla wuxuu leeyay waa ognahay meeshaas markaad ogow ragga qaarkood qofku haddii isaguna uunan cilmi lahayn dad ahlu cilmigana uunan wax su-aalin mushkilaa ku dhacayso magaaladan marka dad waxaa jiro ama la mararka qaar su-aal ka imaada xaggooda ama xaggooda laga weydiinayaba mararka qaar waxaad arkaysaa ninkii afar xaas uu qabaa midii afaraad uu furaa mid kaleu meelaha ka arkayaa safar iyo wax isagoo ku maqan midii afaraad buu marka uu furaya hadduu doono laba markhaatiyo u sameynayaa inuu furay isla markiibuu marka qab wuxuu siinayaa midii uu rabay markaas ninkaasaad ogow marka haddii haweentaas afaraad dalaaqeedu uunan baa-in ahayn baa-in marka waxaa laga wadaa haddii uunan saddex ku furin ama dalqadii ugu dambeysay waxa uu ku furay haddaynan ahayn oo macnuhu marka waa maxay saddexdiioo u taagan ama laba u taagan ayuu hal xaba ku furay waa soo cesho karaa naagtaasoo maaha in allaale inta ay ciddada ku jirto waa zawjatuhu waa xaaskiisii waay hadduu dhinto waa dhaxlaysaa xaas meel taagan waay wounan u tegi karin bis ninkaasi marka hadduu haween kala guursado iyadoo taas ciddo ku jirto meeqa naaguu qabaa ninkaa shan u qabaa eber wax daran waayo marka dad fara badan marka waxyaabahaasay samaynayaan waxaa laga yaabaa haddana markuu soo laabto safarka ka dhammaado tii uu furaa midii haddana isaga laabana sharcigii talaacubu iska noqday cid diin la su-aalayo ma leh qofkii marka waxaa waay isaga unbaa iska socdo waxaa laga yaabaa marka qaanuunulgaabaad u isaga dhaqmayaa sharci alle maba ku socdaba haddana maca dalika inuu qalad ku jira ma isku malaynayo saasuu ilmo ku dhalaa meeshaas marka rafaad fara badanaa ka jiro wadigaas de wadi shubha iyo waa iska noqon karaa haddii hadda jaahilba uu iska yahay laakiin zamankan oo culimo meel walba laga heli karo ama lalaba xiriiri karo inuu qofkii haddana jaahilnimo loogu sii cudur daaraa ma sahlan lafteeda marka waxyaabahan marka furuujtu khatar waaye waxay u baahan tahay marka qofka inuu iska su-aalo ayb qad calimnaa qad xaqiiqeeh calimnaa waan ogaanay maa ay ladii kii ayaan ogaanay faradnaa aan farad aan farad yeelnay oo aan ku farad yeelnay calayhim dadkii mu'miniintii korkooda fii aswaajihim fii shani aswaajihim xaasaskooda ku saabsan iyo wamaa iyo wamaa ayaan ogaa iyo wamaa ku saabsan malakad ay hanaatay aymaanuhum midigyadooda likay laa yakuuna sidaa marka maxaa loo yeelayaa likay laa yakuuna si uunan u ahaanin calayka adiga korkaaga nebi maxamedow xarajun wax dhib iyo ciriiri ah si aynan dushaada u ahaanin oodan haweenkii ciriiri ka dareemin xaggooda adiga marka afar ka badanaan kuu ruqsaynay si aadan haween ugu dhibaatoonin ciriirina aadan markaa ka helin wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan turjii man tashaau minhunna wa tu'wii ilayka man tashaa halkaana xugun kaloo nebigu ou la gaar yahay waay turjii waad dib dhigaysaa waad iska fogeynaysaa man ayaad iska fogeynaysaa tashaa-u aada doonaysid minhunna xaal ay haweenkii ka mid yihiin wa tu-wii waad soo dumaysaayoo waad soo dhaweynaysaa ilayka xaggaagaad kusoo dhaweynaysaa man axad tashaa-u aada doonaysid ayib waman qofkii ibtaqayta aada doonto minman xaal uu ka mid yahay casalta aada fogeysay falaa junaaxa wax dembiya calayka korkaaga ma ahan inaad soo dhaweysato daalika kaagaas baa adnaa dhowaanshiyo badan an taqara inay yacnii qabowsato acyunuhunna indhahoodu inay ku qabowsadaan walaa yaxzanna aynan murugoonin wayardayna ay raalli noqdaan bimaa kii ay ku raalli noqdaan aataytahunna aada siiso oo min alqismati qeybta ah kulluhunna dhammaantood ay ku raalli noqdaan wallaahu alla yaclamu waa ogyahay maa waxa fii quluubikum quluubtiinna ku sugan dhexdeeda ahaaday wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xaliiman dulqaad badan buu ahaaday laba macnaa aayaddan ku jiro macna wuxuu yahay xaasaskan badan ee adiga lagu ogolaaday inaad guursato haddana waxaa lagugu daray ayaga in aada u qaybiso oo tookada aada u sinto oo qasmi iyo u qaybin adiga lagaagama baahno waajibkuguma aha waa lagaa dhaafay waajibkaas oo midaad doontaad soo dhaweysanaysaad la joogaysaa midaad doontana waa iska ayaan waa ka fogaanaysaa sidaa marka waxaa weeyaan marka qeybta qasmiga haweenka waa xugun marka nebigu ummadda kale uu kaga duwan yahay innaga marka qofka hadduu laba xaas leeyahay ama saddex ama afar uu leeyahay waajib waxaa ku ah inuu u qaybiyo oo u simo haddii uunan simin waa ku dambaabayaa laakiin nebiga salawaat ullaahi wasalaamu caleyhi isaga muhimad badan iyo shaqo badan iyo howl badan iyo takaaliif badan maadaama la saaray arrintaa isaga laguma dhibin macna sidaas weeyaan macnaha labaadna waxaaba loo jeedaa waa hibada haweentii adiga isku kaa soo hibayso midaad doontana waad qaadan kartaa midaad doontana waa ka tegi kartaa ayb adoo macnahan dambaana mar horaana loo badan yahay kan hore turji waa dib dhigaysaa man ayaa dib dhigaysaa tashaa-u aada doonaysid minhunna xaalow haweenka kamiay ka mid yihiin wa tu-wii waad soo dhaweyneysaa ilayka xaggaagaad usoo dhaweyneysaa man ayaad soo dhaweyneysaa tashaa-u aada doonaysid oo iyaga ka mida midaad doontana waad soo dhaweyneysaa midaad doontana waa ka dheeraanaysaa khiyaar adigaa lagu siiyey haddana nebiga isagoo khiyaarkaas leh dabci wanaagiisa iyo khayrkiisa haddana waa u qeybi jiray nebiga sal ll slam sawda ayaa markii dambe waxay tiri ay kula heshiisay nebiga intuu faaruqi lahaa ayaa waxay kula heshiisay habeenkeeda in caa-isha loogu daro ama isagaba isagayba siisay xaasnimona ay baaqi ku ahaato sidaasay jeclaatay habeenkeeda iyo habeenka ayuu marka nebigu caa-isho ugu darayd meeshaana xugun marka waxaa laga qaadanayaa haddii haweenka faraha badan mid kamida tookadeeda ay siiso ninka isagaa marka mid meesha uu siinayo isagaa khiyaar u leh nacam miduu doono ugu darayaa taas waqtigeeda nacam haddiise ay dhacdo mathalan iyadii ad hadday dib ka tiraahdo waa u baahanahay habeenkaygii soo celi xaqay u leedahay waa soo celinaya ama waa furayaa ama waa soo celinaya un xaqeedii waayo markay doonto waa soo ceshan kartaa saad u dhiibtay waayo maya iyo saas ma aha hadduu isaga safar aado intuu u qori tuurana inta uu taa la maqan yahay laga goyn maayo kuwan kale mid iyaga ka mida hadday safar u baxdo oy isaga ka fasax qaadato danteeda ay u baxdo isagu uunan meel u dirin laakiin isagu uu u ogolaado teeda ay u safartana iyadu tookadeeda ma laha waxba kuma lahan oo marka intaa ay maqan tahay markay soo laabato intii aan maqnaa hala ii gudo ma dhihi karto leanna danteeda iyadu ku maqnayd masaa-ishaas dhan masaa-il marka mararka qaar la su-aalo waaye fuqahaduna marka ay tilmaamaan wixii iyada markaa ay deysana iyadaa xaq u leh waa khiyaar iyadaa u leh xaqeeda waaye waa ka tanaasuli kartaa oo qofka waa u dhaafi kartaa laakiin nebigu isagu sidaa ma ahayna miduu doona uu soo dhaweynaya miduu doonana waa akhiraya gadaal u geynaya waman ibtaqayta waman qofkii ibtaqayta aada doonto ood rabooto adiga minman xaal uu ka mid yahay casalta kuwii aada fogeysay haweenkii aada fogeysay ilaa khiyaaraa la siiyey kuwii aada ka dheeraato ood fogeysay eedanna furin haddaad doonto adiga falaa junaaxa wax dembiya calayka korkaaga ma ahan inaad soo dunto waa soo dumi kartaa daalika kaagaas baa adnaa dhowaanshiyo badan u dhow an taqara an taqara inay as inay markaa yacni qabowsato acyunuhunna indhahoodu inay ku qabowsadaan inay indhahoodu qabowsadaan sidaabaa ku dhowaanshiyo badan walaa yaxzanna aynan tiiraanyoonin oynan murgin ee haddayba og yihiin xukunka alleh inuu sidaan yahay oo nebiga ilaahay khiyaar la siiyey ee markaasi adiga kugu dheganaan maayaan markaas nacam oo xukunkii alle inuu sidaa yahay bay garanayaan waa ku il wixii la siiyey markaa raalli bay ku noqonayaan ilaa waa mu'minaad meeshaan ma yaallo yacni udkhuluu fi silmi kaafatan baa la yidhi sidaan rabaan yeelayaa waxaan maxay ku dhacday cadaalad ma ahan iyo shuqul mulxid waayo taas nacam ayb laakiin qof istislaam ilaahay u sameeyo laa ilaaha illa allahu yidhi xukunka inuu alle ka yimid uu ogaado waa uu hoggaansamayaa qofka mu'minka marka walaa yaxzanna aynan murugoonin wayardayna ay ku raalli noqdaan bimaa waxaa aataytahunna aada siiso kulluhunna dhammaantood ay ku raalli noqdaan kulluhunna waa tawkiid oo wayardaynaba damiirka ku jiraa tawkiid uu u yahay saas darteed waa la goday marka wayardayna bimaa aataytahunna kulluhunna dhammaantood yacni marka haddii haweentii awalba nebiga khiyaar la siiyey haddana uu isagu ilaalinayo tookadii ee nebigu inuu abaal ku leeyahay ogaanayaan markaa aad bay u xasilnaanayaan sidaasuuna nebigu samayn jiray sal ll ly slama xataa markii uu xanuunsaday waa kii waa kii haweenkiisa ka fasax qaatay oo yidhi guriga caa-isha in aan ku xanuun intaan xanuunsanayo inaan joogo yacni uga inuu joogo uga fasax qaatay waana u ogolaadeen intii uu xanuunsanayo guriga caa-isha uu ku xanuunsanaa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi meeshaasuuna ku dhintay laguna duugay biabi huwa wa ummi sala allahu calayhi wasalam ayb marka meeshaas macnaheedu sidaas wallaahu alla yaclamu waa ogyahay maa waxa fii quluubikum quluubtiina dhexdeeda ahaaday ilaahay waxa quluubtiina dhexdiina ahaaday waa ogyahay oo min amri nisaa haweenka shanigooda ah walmayli ilaa bacdihina inaad idinka qaarkood u iilanaysaan alla waa ogyahay taas laakiin maylka oo qalbiga ah de ilaahay taas qofka addoonka laguma kalifin intii laakiin tabartii wixii cadaalad ou samayn karaa laga rabaa laakiin jacaylka qalbiga isaga ma ma simi kara taas waa laga dhaafay suuratu nisaana waa kusoo marnay wa kaana ayb wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xaliiman dulqaad badan laa yaxilu laka annisaau min bacdu walaa an tabadala bihina min aswaajin xarafkan marka laa yaxilu quraada badankood saasay akhriyeen abu cumarna laa taxilu buu akhriyay bitaa ayb marka macnuhu waaa wuxuu alla leeyahay laa yaxilu laka kuu xalaal noqon maayo adiga kuuma xalaal ahaa annisaau haweenka kuu xalaal noqon maayaan min bacdu min bacdi dalika ama min bacdi haa-ulaa'i kuwan gadaashooda yacnii markii intii aan kuusoo xalaaleynay ka gadaale haween kuu xalaal noqon maayaan walaa an tabadala inaad bedel qaadatid bihinna iyaga ku bedel qaadatidna kuu xalaal noqon mayso min aswaajin xaasas walow acjabaka haba ku cajabgeliyaan xusnuhunna quruxdooda ilaa maa kii maahne malakad ay hanato yamiinuka midigtaada waxay hanato oo addoon ahaan aada u haysanaysa ma ahane wakaana allaahu alla wuxuu ahaaday raqiiban midkii ilaalin badan calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa aayaddan ilaa sideed qowl ayuu sheegay abu jacfar ibnu naxaas waxaa ku jira inay mansuuqo tahay inay muxkamo tahay saddex ka midaan kasoo qaadanaynaa wax inta muhiimka ah qaar ahlu cilmiga kamida waxay leeyihin aayaddani waa mansuuqa oo turjii man tashaau minhuna wa tu'wii ilayka man tashaau bay nasakday ayb ayaa lagu aayaddan iyadu waa mansuuqa turjii man tashaau baana lagu nasakhay leeyihin waana qowlka caa-isha iyo cali bni abi aalib iyo ibnu cabaas iyo ay qabaan ibnu naxaasna uu yihi hada wlaa maa qiila fi hadihi اlaaya yani aayaddani waxay leedahay ciriiri baa ka muuqda aayaddan oo waxaa laleeyahay aduu haween intii lasoo sheegay ka gadaale kuuma xalaal aha haween dambe marka culimadu waxay leeyihiin markii nebiga xaasaskiisa uu khiyaar geliyey waa soo marnay takhyiirka soo maaha yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika in kuntuna turidna alxayaata اdunyaa waziinataha fatacaalayna umatickunna wa usarixkunna saraaxan jamiilan markii la khiyaar geliyey alle iyo rasuul ay doorteen iyo aakhiro waxaa loogu abaalguday marka naago kale inuusan guursanin nebi sala allahu calayhi wasalam aayaddan marka saasay dhehaysaa markii laga reebay oo sidaa la yidhi ayaa haddana ladib haddana laga nasakhay oo waxaa lagu nasakhay turjii man tashaau minhuna wa tu'wii ilayka man tashaa shaniga naagaha marka waa kuu furan yihi ayb haddii marka su-aal laysweydiiyo la yiraahdo haddii ayaga lagu abaalguday inaan lala guursanin naag dambe haddana maxaa loo bedelay abaalmarintii maa haddana laga qaaday maya oo ahlu cilmigu waxay leeyihiin abaalmarin kasii badan baa loo guuray oo abaalmarinta kasii badan waa maxay inay sidaas u dulqaataan xukunka alle istislaamaan u hoggaansamaan ayaa ay markaa yacni sidaas ku sabraan ayaa abaalmarkoodii haddana sii ziyaado kasii dhigayso abu jacfar saasuu yihi ibnu naxaas marka aayaddan waa mansuuqa waxaana nasakday turjii man tashaa waana qowlka uu yihi wlaa maa qiila fi hadihi اlaaya qowl labaad wuxuu leeyahy aayaddan mansuuqa maana waa muxkama ayb allana haweenkaas buuba ugu abaalguday arrintan wax nasakhay dabadeedna ma jiraan waxaana la diiday inuu haween kale uu guursado oo iyaga kuwaa qeyrkood ah calaa haadaa marka qaar sidaasay ku tageen kan saddexaad marka qowlka saddexaad waxaa weeyaan markii markaa isaga kan labaad intaanan intaanan ka bixin dabcan addoomo waa loo ogolyahay nabiga sal l l slam kan saddexaad marka wuxuu leeyahay marka laga markii laga xarimay inuu haweenkii lasoo sheegay gadaashooda uu guursado ayaa marka cusima calayhi an yatazawaja gayrahunna ayb wahada qowlu abi umaama ibni sahl ibni xunayf iyo weeyaan kaasna aduga imaamu abu jacfar itabari wuxuu doortay isaga aayaddan inay aaya muxkamo ay tahay walaa an tabadela bihi min bacdudana ay tahay ina axlalnaa laka aswaajaka in laga lala la qabadsiinayo oo marka haddii sidaa la yeelo macnuhu wuxuu noqonayaa haweenkii adeeradaa ay dhaleen kuwii abtiyaalkaa ay dhaleen kuwii eedooyinkaa ay dhaleen kuwii yacnii abreeryaalkaa ay dhaleen kuwii isu kaahibeeyey waa lagu ogolyahay intaas ka gadaale laguma ogolo wax kale intaa ka gadaale maxay noqonayaan haweeney yahuudiyad ama nasraaniyad ah ama kuwii aan soo hijroonin iyaga oo qaraabada ay ahaayeen iyo kuwaas laguma ogolo unbaa aayadan laga wadaa laakiin kuwaas wawaa kuu furan yihiin waad guursan saasaana marka abu jacfar itabari uu doortay laa yaxilu laka kuu xalaal noqon maayo qaarna waxay leeyiin sunnaaba lagu nasakhay iyo saas oo kale laa yaxilu laka kuuma xalaal noqonayaan annisaau haweenkii min bacdu min bacdi alqisati almadkuurati qisadii lasoo sheego yaa ayuha nabiyu inaa axlalnaa lagu sheegay ka gadaale haween kuwaa kadib kuwii meeshaa lagu sheegay waxaan ahayn kuuma xalaal noqonayaan walaa an tabadela inaad bedel qaadatid bihinna iyaga min aswaajin xaasas ah ku bedel qaadatidna lagu ogolaa yacni taana kuuma xalaal aha walow acjabaka haba ku cajabgeliyaan xusnuhunna quruxdooda meeshaan marka culimada waxay kala baxeen qaarkood qofka haweenta uu guursanaya inuu feeriyo iska feeriyo xadiidna waa ahaa muqiira nabigu sal ll ly slam uu yihi ma guursatay haa ansaaran ka guursaday anadarta ilayha ma iska fiirisay qaala laa maya orod tag buu yidhi soo fiiri fa ina fii acyuni lansaari shay-an ansaari indhahooda waxbaa ku sugan waa indha yaryar yihiin buu ka wadaa meeshaas marka walow acjabaka xusnuhunnada sida looga qaatay waxay tahay xataa hadday ku cajabgeliyaan quruxdooda ee naag aan lala arkin miyaa quruxdeeda la fahmi karaa xaggee laga fiirinaa marka quruxda wejigaa laga fiiriyaa wejiga iyo wuxuu ka fiirinayaa calaacalah saasaa qowluljumhuur uu yahay ee wejigiina suuradiibaa ku taallo naagtu inay quruxda inay fool xun tahay isaga sida markaas qancinaysa wejigeeda waa ka arki karaa ee jirka marka adeygiisa iyo jilcanaantiisana kafaynka ayaa ku filanay culimadu dhahayn waxay intaa kasoo haray ma fiirinayan aqwaal kalena waa jiraan hadda maxalkeeda aanan joogin walow acjabaka xusnuhunna quruxdoodaba quruxdoodaba haba ku cajabgelisee ilaa maa kii maahane malakad ay hanatay yamiinuka midigtaada ay hanatay maahane kuwaa marka iyaga waawaa lagu ogolyahay addoon sidaas oo kale wakaana allahu alla wuxuu ahaaday raqiiban midkii ilaalin badan calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa kii fiirinayo ilaalinayo alla ahaaday yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyi ilaa an yu-dana lakum yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tadkhuluu hagelinina buyuuta nabiyi nebiga guryihiisa hagelinina ilaa an yu-dana in la idiin idmaya ma ahani lakum idinka ilaa acaamin cunto intii ka ah la idin idmayo hayra naadiriina idinkoon suganaynin kuwo sugaya xaal aydnan ahayn inaahu ina acaami cuntada bisaylkeeda intay ka bislaato idinkoon sugaynin meesha ku sugaynin walaakiin lagu noqoyay idaa duciitum haddii la idiin yeero fadkhuluu gala marka la idiin waco soo gala fa idaa tacimtum haddaad quudataan ood cuntaan fantashiruu foofa oo markaa dhulkii ku faafa socda walaa musta'nisiina idinkoon isku weheshanaynin lixadiidin sheeko idinkoon isku weheshanaynin darteed idinkoon meesha ku sheekaysanaynin macnaha ina daalikum kiinaas kaana wuxuu ahaaday yudii inuu dhibayo annabiya nebiga fayastaxyii waa xishoonayaa minkum idinkuu idinka xishoonayaa nebiga wallaahu allana laa yastaxyi ka xishoon maayo min alxaqi xaqa meeshanna aadaab kalea nala barayaa sababu nusuulka wuxuu ahaa markii nebigu uu zaynab guursaday weliimou sameeyey saxaabadii buu u yeeray weliimadii baa la cunay dadkii waa iska kala dareereen dhowr nafar asxaabtii ka mida ayaa meesha iska fadhiyo iskaga sheekaysanayo nebiguna sala allahu calayhi waalihi wasalama hadba waa baxaa waa soo galaa iridda wax ayuu aadayaa waa soo noqonayaa waa istaagayaa waa kacayaa iyagiina marka ma fahmayaan arrintaana nebigu marka waa ka xishoonayaa ordaha iska taga inuu yidhaahdo marka arrintii baa marka qur-aan kasoo degayo ilaahay xaqa ka xishoon maayo leanna dadka in wax la baro mararka qaar waxay kalifaysaa waxyaabada qofkiina uu ka xishoonayo ma laga xishoonayo marka waa la keeyay aayadii marka alla haddii nebigu marka isaga uu xishoonayo alla subxaanahu watacaala xaqa ka tegi maayo inuu caddeeyo waa la caddeeyey marka meeshaas marka masaa-il badan baa aayaddan laga qaato masalada koowaad waxay tahay guri aan lagaa wacin inaadan iska tegin guriga marka casumaad lagaa wacayo inaadan hore usii tegin oo markaa yacnii cuntada intaa ay karsamayso iyo meesha inaadan iska fadhinin oo markii adiga uun laguu waco wuxuu diyaar ay yihiin uun inaad baxdo haddii aan laguu yeerin maxaa laga fahmaa aayadda inaada tegin cunto aan lagaaga yeerin marka inaadan aadin hadday dhacdo marka nebigu sal ll ly slam mar baa cunto loogaga yeeray lix qof meelahaas baa laga yaa la wacay nin baa soo raacay waa celiyey nebiga ninkiiba u idin iyo fasax uga qaaday marka uu idmayba uu soo galay meeshaan marka culimadu waxay uga hadlaan marka aadaabtaas oo qofku marka yacnii cuntada haddii aan loo wicin ama casumaadda aan laga qeyb gelinin inuunan isagu soo raadsanin culimada qaarna marka kutubayba ka qoreen masaladan lafteeda khatiibu lbaqdaadi kitaab madbuuca buu leeyahay akhbaaru dufayliyiin la yiraahdo dadka noocaas oo kale ah meelaha aan laga wicin iyo tegayo uga waramayo iyo akhbaartooda waxaa kaloo aayadda ku jirta sidoo kale dadka inaan lagu raagin oo markii qofka oo wixii loo qasadkii maqsuudkii guriga aada u timid hadduu dhammaado qofkiina uu ku fasaxo adiga oo in fasaxii ama waxaa lagu ogaan karaa curfi ama hadal baa lagu ogaan karaayo waa la fasaxan yahay ba uu qofkii leeyahay markaas inaadan adiga isku sii dhajinin meesha leanna qofka gurigiisa dano kale u ku qabsan lahaa waxbau howlbau qabsan lahaa xaaskiisii baa guriga u joogto marka inaad sidaa adigu isku sii dhejisa ma aha aadaabta noocan oo kalena dadkeennu hadda waa ka tageen aadaab aada looga tegay waay qofka waxaa la rabaa qofkan inuu akhrisan karo wejigiisa inuu ku dhibsanaayo inuunan ku dhibsanaynin inaa fahmi kartaa la rabaa qofkiio ku dhibsanayo un haddaad ishaada uun soo taagan tahay ka waran dadka yacnii damaankii dhammaay waa iska maqan yahay waa fahmi lama dhibaatadaa sabab u noqotay oo faraha badan iyo fidnadan tirada badan iyo ma badownimadaa zaa-id nagu aho waxa aan badowga ahaynaaba yarba yani labadii waa isku darantay ila tahay kii magaalada joogayna fidnadaa ka qaalib noqotay maskaxdiisii ma joogto kii kalena waaba iska badowga qofka marka tacaaliimta islaamka inuu qabsado oo waxaa la rabaa qofkan kale waxa uu ka arkaayo inuu hadaad haddaad arkaysid inuu ku dhibsanayo joogaaga iyo ama adigu kaa xishoonayo marka in aadu iska fadhiso meesha ma aha marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tadkhuluu hagelinina marka horeba buyuuta nabiyi nebiga guryihiisa ilaa an yu-dana lakum in la idiin idmaya ma ahane ilaa tacaamin cunto intii ka ah cunto in la idinkugu wacayo hayra naadiriina idinkoon sugaynin kuwa sugayo xaal aydnan ahayn inaahu ina acaami cuntada bisaylkeeda inta cuntada laga karinaa meesha inaad fadhisaan maaha ayb qofka thaqiil marka inuu ahaada lama rabo waxaa la mida qofaad arkaysaa qofkii waxba u daalacana matalan qof sheekhu u imaanayaa ama qof arday ah darsi buu ku ceshanayaa ama waxba u daalacanayaa ama mas'alo baarideeduu ku jiraa mid kalaa u imaanayo sheekow rabaa nacam qofkani waa ka jees jeesanayaa hadba kitaabkuu ku jeesanayaa ma dareemayo nacam waa iska fadhiyaa taasaa u badan ardayda midaasaa ku badanba nacam ayb qofka haddaad dan ugu timaadana raalli iga ahaw dantaasaan kaa rabaa ma ii samay kartaa waqtigan haa haddii uu ku yiraa uu kuu dhameeyo hore u dhaqaaq nacam waqtigan waqti aada daruuri u ah waaye waqtiga uu qofka isaga ku talagalay inuu barnaamij uu u samaystay inaad iska ag fadhisaa waa in layska dhaafa taas nacam ayb haddana hadduu ku dhibsanaa inaad fahmi kartaaba la rabaaba bacdi naasna haddaad dhibsato waxaa laga yaabaa inuu inuu u yiraahdo qofkan waa isla weyn yahay ninkan waa kibir badan yahay saanuu yeelayaa inuu isdhahaa laga yaabaa kibir arrin kibir ku tacalluqa ma ahan qofka waqtigiisa wax walba waa uga qaalisan yahay ma ahan inaad sheeko ku dhumiso waqtigiisa haddii arday hadduu wax ku ceshanayana inaadan taad aadan sheeko waqti uga dhuminin iyo masaa-il waaweyn oo ounan gaarin inaadan waqti uga dhuminin ilaa an yu-dana lakum in laidin walaakin idaa duciitum walaakin lagu noqoya idaa duciitum haddii la idin yeero fadkhuluu gala soo gala marka la idin yeero haddaan la idin yeerin ha gelina marka meel aan lagaaga cunto aan lagaaga yeerin maahan inaad kusoo orodood soo gasho fa idaa acimtum haddaad quudataan fantashiruu socda oo faafa taga walaa musta-nisiina xaala idinka oo aan isku weheshanaynin lixadiidin sheeko inaad meesha kusii sheekaysataan ina dalikum kiinaas kaana wuxuu ahaaday yudii inuu dhibayo annabiya nebiga fayastaxii waa xishoonayaa minkum idinka xaggiina u ka xishoonayaa wallaahu allana laa yastaxii ka xishoon maayo min alxaqi xaqa waidaa haddii sa-altumuuhuna aada su-aalaysaan haweenka nebiga mataacan alaab aad shay ama wax aada weydiinaysaan fas'aluuhuna su-aala min waraai xijaabin xijaab gadaashiisa ka su-aala oo idinka marka inaad si aada caadi isu aragtaan ma ahane iyagoo marka xijaab iyo wax idiin dhexeeyo weydiiya iyaga mayay khaas ku tahay maya xataa haweenka kale haddii marka yacni duruuf keenaysa aanay jirin oo markaa yacni haweenta inta aada awoodi kartid xijaab gadaashiisa adoon iyada u jeedin inaad yacni waxa aada ka rabta ka aada u sheegto ama aad ka dhamaysato sidaas marka inaad yeesho waay haweentu haddayba saa ajnabi u tahay ayb haweenka nebiga ajnabi miya ma miyaa la dhahayaa marka haweenka nebiga dhinaca yacni waxay ummahaatulmu'miniin ka yihiin dhinaca ixtiraamka iyo nikaaxa laakiinse iyagu de lalama khalwoo karo aabakan qur-aanka tilmaamaya haweenkan kale ajaanibka ka ana inaad meel kula khalwooto ma ahan sax zino iyo waxunaa ka dhalan karo fas'aluuhuna su-aala min waraai xijaabin xijaab gadaashiisa ka su-aala dalikum kiinaas baa adharu u dahirnaan badan liquluubikum quluubtiina idinka iyo wa quluubihina iyaga quluubtooda wamaa kaana lakum idinma ahaanin an tu-duu inaad dhibtaan rasuulallahi ilaahay rasuulkiisa inaad dhibtaan taa idinma habboona mana idin aha walaa an tankixuu inaad nikaaxsataan aswaajahu xaasaskiisana idinma ahan min bacdihi isaga gadaashiisa kolkuu dhinto ka gadaale ayb ama isaga oo noolba haweentii uu markaa intuu guursaday caqad intuu guursaday u galmooday kadib uu furay inaad marka isaga uga daba ka daba martaan ood guursataan ma idin aha abadan weligiin ina dalikum kiinaas kaana wuxuu ahaaday cinda allaahi alla agtiisa cadiiman shay aada u weynin badan ilaa nebigiisaa dhib ku qabee meeshaana marka aadaabtii hadda guryaha nebiga iyo waxaa nebigu mudan yahay iyo yaa looga waramayaa iyo xuquuqdiisa iyo waxyaabo ka mid a wamaa wamaa kaana lakum idinma ahanin an tu-duu inaad dhibtaan rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisa asxaabtii hadda dhowrkii nafar ee guriga fadhiyey nebiga sal l slam ee ayagu nebiguna uu hadba inuu baxo soo laabto baxo soo laabto xoogaa uu ku dhibtooday iyaga marka nebiga dhiba ma aynan ka ahayn binaan calaa dalika marka wax dembi ah waa la edbiyey waa la waxa u roon baa loo sheegay laakiin iyaga marka nebigaad dhibteen nebiga dhibidiisa waa gaalnimo gaalaad tihiin lama dhihin leanna maba aynan ogeynba iyaga marka horena maynan u qasdin nebiga inay dhibaan salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi ayb masaa-il noocan oo kalena ibnu taymiya saarimulmasluulka uga hadlaa walaa an tankixuu inaad guursataan aswaaja markaa qofka u qasdasa nebiga dhibaatadiisa waa ku gaaloobaya walaa an tankixuu inaad nikaaxsataanna idinma aha aswaajahu xaasaskiisa min bacdihi isaga gadaashiisa abadan weligiin ina dalikum kiinaas kaana wuxuu ahaaday cinda allahi alla agtiisa cadiiman mid aada ugu weynin badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed